wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabelle ayaa magaalada mahadaay ku qabatay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka tababarkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka dowlada hoose ee degmada mahadaay cuqaal haween dhalinyaro iyo xubno kale oo laga soo xulay degmada mahadaay iyo deegaanada hoos yimaada guddoomiyaha degmada mahadaay saalax wiish iyo suldaan cabdisalaan suldaan maxamuud oo ka socday hay-adda f c a ayaa si wada jir ah ugu warbixiyay muhiimada tababarkan waxay ku caanadiida ku kala caanadiidaan in maaragtay laysugu soo dhoweeyo oo la yidhaahdo hebelow adna maxaa sheegaysaa adna maxaa sheegaysaa soomaalidu waxay tidhaahdaa haddiiba wax dhacaan sideedaba oo xaajada dad la dhex keeno mabaadi'i badan bay leeyihiin waxay leeyihiin mabda' la yidhaahdo gari laba nin kama wada qoslisiiso sooma dhahno laakiin mararka qaarkood waxaa keenta sulxiga waxa la yidhaahdo oo dadka marka la isugu soo dhowaynayo sulxigu labada darafba ridahooda ayaa lagu gaaraa waxaan u malaynaa maanta ajandaha laga hadlaayo xalinta khilaafaadka waayo waxa laga hadlou haayo xalinta khilaafaadka marka la yidhaa waxa waaye golihii deegaanka isu tanasulaad iyo mataqaanaa sida khilaafaadka iyo caqabadaha jiro xallooga heli lahay leewaay tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta fahanka xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha bulshada ku nool degmada mahadaay